asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno nabad dhiska barnaamijkan waxa uu diiradda saarayaa doorka nabaddu ku leedahay horumarka bulshada wada noolaanshaha iyo kalsoonida guud ee deegaanada jubbaland waxaana barnaamijka aan ku falanqeyn doonaa arrimaha la xidhiira ka hortagga colaadaha xalinta khilaafaadka iyo sida bulshada dhexdeeda loogu dhisi lahaa isfaham iyo kalsooni inta uu socdo barnaamijka dhegeystayaasha ayaa kaalin muhiim ah dhinacooda ka qaadan doona sidoo kale barnaamijka waxaanu idinla wadaagi doonaa warbixinno iyo waraysiyo iyo talooyin ka imaanaya howlwadeenna ka socda hay-adda l w f oo inta badan bixisa mashaariicyo arrimaha nabadda looga hadlayo inta uu barnaamijka socdo wuxuu toos idinkaga imaanayaa radio kismaayo waxaa xusid mudan in radio kismaayo ay ka go-an tahay in uu noqdo codka nabadda midnimada iyo wacyigelinta bulshada si loo helo mustaqbal ifaya oo ku dhisan wadajir iyo is-ixtiraam bulshada dhexdeeda waa hagaag dhegeystayaal waa koob iyo toban bisha koowaad labada kun iyo lix iyo labaatanka waxaanu gudagelaynaa qodobada kale ee barnaamijka barnaamijka waxaa marti noogu ah aadan saciid cumar iyo maxamed sheekh cabdulaahi oo labaduba ka socda hay-adda l w f waxaanu weydiin doonaa su-aalo dhowr ah oo ku aadan arrimaha nabad dhisida soomaaliya marka ugu horeyso kusoo dhawaada barnaamijka
waa ku dhownahay aadaa u mahadsantihiin waxaanu gelaynaa su-aalaheena barnaamijka su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa aadan saciid cumar aadanow marka aad maqasho ereyga nabadda maxay ka dhigan tahay adiga iyo sidoo kale bulshadaada aad baa umahadsan tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay inaan ka mid noqdo shaqaalaha barnaamijkan ka qayb qaadanayo haddii ala yidhaahdo waxaan rabnaa intaan barnaamijka ku jirno inaan ku falanqeyno maaragtay waxa ay tahay nabadda iyo adkeynta nabadda iyo sida bulshada ay wada noolanayd marka haddii aan u gudbo su-aasha ah ereyga nabadda marka laga hadlo waxaan rabnaa bulshadan inay aad iyo aad u fahamto ma raba inaan ku hadlo ereyo aad iyo aad u adag aysan bulshada fahmi karin maadaama inta badan bulshada aysan ay u badan yihiin dad aanan akhrisanin ama aanan wax qori karin marka waxaan rabaa si fudud ay u fahmaan waxaan ka wadno ama nabaddu waxa ay tahay nabadda marka laga hadlay waxa weeye waa waa cabsi la-aan micnaha qofka oo maaragtay aanan wax cabsiya aanan dareemin micnaheedu waxa weeye in qofka maaragtay uu waxa uu tabanaya ama waxa uu damacsan yahay ama waxa uu filaya uu ka hadli karo ama uu sheegi karo ama uu tilmaami karo talooyinka so guud ahaan waxaan dhihi karnaa ama marka la leeyahay dadka nabad ayay haystaan ama nabad ay ku wada nool yihiin waa cabsi la-aan guud ahaan arrinkaas ayaan ku qeexayaa haddaba marka haddii qofka uu helo fursadda iyada ah oo cabsi la-aanta ama jawiga noocaas oo kale haddii uu helo fursadda noocaas oo kale waxaa imaaneysaa awood buu qofka helaya sababto wuxuu bilaabaya qofka ganacsi wuxuu bilaabaya maaragtay inuu wax barto wuxuu bilaabaya so bulshada waxay noqonaysaa bulsho cagta saarta horumar iyo baraaro saarto marka ereyga nabad waxaan ku qexi karaa cabsi la-aan uu qofka bini aadanka dareemo aadan aad buu u mahadsan yahay waan filayaa inuu faahfaahin ka bixiyey marka la yidhaahdo ereyga nabad iyo waxa uu soo urursanayo waxaan jeclaan lahaa maxamed sheekh cabdulaahi isaguna isla su-aasha aan aadan weydiinay in mid iyo laba uu ku daro si bulshada guud ahaan aan si xoogan u fahamsiino waxaanu ka hadlayno soo dhawow maxamedow
aad ayaa u mahadsan tahay waxaan aada ugu faraxsanahay maanta barnaamijkan inaan ka qayb qaato oo looga hadlayo nabadda waxaan rabaa anigoo si daba socdo su-aashii ahayd nabadda horta nabadda waxay keentaa inta badan in si fiican la iskula loonaado iyo kalsooni ayay keentaa meel nabad aysan jirin kalsooni ma jirayso marka ee haddii kalsoonidaas la waayo ee dadka isku kalsoonaan waayo nabadda waxay gelaysaa qilqiil qofka ama deriska waa in laisku kalsoonaado si nabad ay u dhacdo ee in macnaha qalbiga dadka ay isku furaan ay is-aaminaan ay jeceyl muujiyaan labada qof ama qofka deriska ama deriskaada haddaan haddaad u muujiso jeceyl haddaad u muujiso kalsooni sideedaba nabadda waxay ka bilaabataa qoyska ayay ka bilaabataa qoyska dhexdiisa hadduu nabad ay jirto deriskana nabad ayuu kula noolaanaya marka haddii macnaha qofka deriska si nabad kula noolaato oo idinka jeceyl ay istustaan oo kalsooni istustaan nabadda waxay noqonaysaa mid waarta ayay noqonaysaa taasna waxay keenaysaa in dadki ay si fiican isku dhexgalaan bulshada si fiican isku dhexgalaan caruurtii iskool aado oo iskoolka ay tagto deriska dhexdiisa is-aaminaan wixii dhibaatay ayaga dhexdooda ay xalistaan laakiin haddii la kala shakisan yahay oo leeyahay ninkan waa qof walba waa reer qansaxi reer heblooli leeyahay taas iyada eh nabadda qeyb ka mid a ma aha marka waxaan dhihi lahaa horta kalsooni ha la isku kalsoonaado qofba qofka kale ha aamino haddii laga yaabo qof uu ku careysan yahay u arko nin kale oo macnaha saaxiibkiisa aad kalsooni tusto wuxuu dhihi kara ninkan waxaad oga xanaaqsantaha waa qalad ahba marka kalsoonida waa shay muhiim ah in lis aaminana meesha ku jirto marka intaas haddii la helo nabadda ayadaa iska imaanayso marka waxaan waxaan dhegeystayaasha ku boorin lahaa in horta wixii laga bilaabo qoyska laga bilaabo dhexdiisa laga bilaabo markii qoyska laga bilaabo way sii fidaysaa wax walba qoyska ayay ka bilowdaan aad buu u mahadsan yahay maxamed sheekh iyo sida faahfaahinta guud ee isaguna uu u lamaaniyey su-aashii aanu aadan weydiinay ee qaybihii ugu horreeyey ee su-aalaha ayaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ee looga hadlayo arrimaha nabad dhiska ayaan ku guda jirnaa radio kismaayona waad nagala socotaan saaxib yaal su-aasha xigta ee barnaamijka sidee ayuu khilaafku u saameeyaa nolol maalmeedka bulshada soomaaliyeed ee aadanow ee soo dhawow
aad baa umahadsan tahay markaan ka hadlayna khilaafka ama colaaduhu markay dhacaan oo kale ama dagaalka markuu dhaco siduu u saameeyaa bulshada lambarka koowaad waxaa weeye haddii uu dagaal dhaco barakac ayaa dhacaya oo dadku deegaanadii ay degnaayeen ama meelihii noloshooda ay kasoo dhacsanayeen hadday beerelay ahaayeen hadday xoolo dhaqato ahaayeen way qaxyaan dadka barakac ayay noqonayaan waxaa kaloo imaanayaa isku dhacaasi ama colaadahaas hadday dhacaan in shaqa la-aan dhacdo sababtoo meel colaad ay ka jirto marna ma suurtagelaysa in qofka uu nolol maalmeedkii soo saarto oo shaqo u kalo ama ha ahaado ganacsi ama ha ahaato shaqo maaragtay meel ka shaqeynay waxaa kaloo imaan karaa kala shaki deriska mar colaadu ka dhaco dadka dee soomaalidu waad garanaysaa qabaa-ilo kala duwan weeye oo darise colaadda markuu dhaco dee reer qansaxay reer geed dheer bay dhacaysaa kala shaki baa imaanaya halkaasna barakac aada u ballaaran baa ka dhacaya waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya maaragtay dadkii oo hunt hantidooda waayaan sababto haddii mar meesha colaad ay ka dhacdo oo qabaa-il ahaan loo dagaalamo dad badan baa guryahoodii maaragtay ku weenaya ama hantidoodii ama ganacsigii markaa u furnaa ka dambena marata waxay ku qasbaysaa in dadkii ay u hayaamaan xarooyinka barakacyaasha ama meelo kale ay ay u barakacaan ay degaan caruurta inta badan waxaa weeye waxay ku korayaan maaragtay xarooyin barakace taasoo maaragtay maskixiyan iyo maaragtay caruurta kuridayso dib u dhac weyna ka qaadanaysa maaragtay korniinkooda sababtoo inta badan dadku de markay soo barakacaan ee xarooyin soo galaan waxaa laga yaabaa adeegyo fara badan ay ka helayeen maaragtay marka nabadda ay jirtay ee baraaraha ku noolaayeen aysan heli karin dhinaca waayeelka laftiisa waxaa dhacaysa inta badan waxaa dhacdaa waayeelada in maadaama dadku marka ay nabadda kuwada nool yihiin dhaqamo badan baa jira barnaamijyo badan so halkaa dhaqanka laftiisa wuu lumaya sababtoo dadku haddii tusaale yar aan ku siiyo dadka beeralayda ah waxaa jira ciyaaro iyo waxyaalihii dee dhaqan ay uleeyihiin marka dhulkooda ama degaanadooda ay joogaan waxa way lumayaan sababtoo dadku hadday xarooyin barakacay kusoo xareysmaan dhaqankii iyo wixii dee waa qof walba wuxuu nolol maalmeedkiibu markaa raadinayayo dhaqanka halkaasu ka baxaya sida xoololeyda sidaas oo kale laftooda so cid walba oo marka barakacdo waxay luminaysaa maaragtay dhaqankooda soo taa lafteeda maaragtay waxaa kaloo burburaya maaragtay kalsoonida bulshada gudaheeda marka colaada ay dhacaan ama dagaalla ay dhacaan waxaa dhacaysa in bulshada kalsoonida isku qabta meesha ay burburto taasoo inta badan aad aragtay inkastoo dalkeena hadda uu kasoo kabanayo in dadku hataa degaamaha qaabkay u degayaan lafteeda ama tuulooyinka markay degayaan ay u degaan maaragtay qaab ku jaan go-an maaragtay qabaa-ilada soo tan waxaa keentay kalsoonidii bulshada gudaheedii baa maaragtay burburtay hadday burburtayna dadku waxay noqonaysaa dee reeqan saxire geeddherba nin walba maaragtay inuu meel isku oodo taasna waxay sababaysaa maaragtay dib u dhac weyn oo xagga horumarka iyo iyo waxaa kaloo dhacaysaa marka colaadaha noocaas oo kale ay dhacaan bulshada gudaheeda in qofku tuuladii uu ku dhasho uu aadi waayo isagoo markaasi nafsadiisu u baqayo in la dhibaateeyo oo waxyaalaha maaragtay dhalan karo inaadan tuulo laga yaabo maaragtay toban kilomitr ama shan iyo toban kilomitr inay ku jirto oo eh meesha a ku dhalatay ku nooleed ku barbaartay oo nolol fiican ku haysatay hanti a ku laheyd inaadan aadi karin sababtoo waxaa laga yaabaa qabiilka adigaa kasoo jeeday iyo dadka hadda meesha maarata gacanta ku haya inay ka dhexeeyo maaragtay khilaafaad so way kuga adkaanaysaa ama dee tuuladaada inay maaragtay qabaa-il la hubaysan oo kale inay haystaan marka sidaas maaragtay u saameyn karaa nolol maalmeedka bulshada shaksiyaadkaba
waa tahay waxaan ka hadlaynaa arrimaha nabad dhisida ee aadanow in badan ayaad barnaamijyada arrimaha nabadda looga hadlayo aad ka shaqaysay oo aad falanqaysay markaad fiiriso bulshada soomaaliyeed intii dagaalada socdeen iyo waqtiga maanta aan joogno oo kale ma is leedahay qalbiyadooda waa ay ka gudbeen colaadaha iyo dhibaatooyinka iyagoo wax ka baranaya maanta waxay u dhowaanayaan guud ahaan in nabadda ay u hiiliyaan ma is leedahay bulshada aad iyo aad rajooyin badan iyo mustaqbal badan baa aad iyo aad u iftiimaya markaan ka hadalno sagaashan iyo kowgii iyo maanta oo labada kun labaatan iyo lixaan marayna aad bay u kala duwan yihiin sababto waxaan dareemayaa shaksiyan anigoo dhul fara badan oo soomaaliya aan aan aan shaqooyin kala duwan kasoo qabtay xiliye waxaan xasuustaa tuuladan markaa kasegi tuulkaa aadis waa in damiin lagaa noqda qabailkan inta eh qof xagga shaa lacag la siinayaa kiibaa ku gudbinaya soo baabuurka hataa marka inta laga raro tuulo hebel si uu u maro dareebel qabiilka u dhashay baa baabuurka marin jiray waa dareemi karta laakiin maanta alxamdulilah alla subxana watacaala dadka soomaliya qulubtooda hadda maanta qof qabiil lagu raadsanayo ama qabiil lagu dilayo maanta ma jirto soo kabasho weyn baa socota arrimahaasna waxaa buddig u ah hay-adaha samafalka ka shaqeeya iyo laamaha dowladda ama institutionada dowladeed oo ayagana maaragtay qeyb weyn ka qaatay xagga amniga iyo xagga lafteeda wacyigelinta bulshada gudaheeda soo marka si wada jira maaragtay hay-adaha iyo institutionada dowladeed ama hanaanka maarata dowladeed qeyb weyn baa laga wada qaatay taasaana fududaysa maaragtay in laga soo kabanayo dadkana hadda ay dareemayaan maaragtay in noloshoodii iyo wada noolaashii ay dib usoo laabanayso laakiin weli faanole fare kama qodno hawsha weli way socotaa laakiin kabasho weyn baa maaragtay iyo hadadiilo weyn baa ii muuqata
waa aadan saciid cumar waa khubarada barnaamijka maanta igala qeybgelaya oo falanqeynta tooska ah bixinaya dhegeystayaasha iyaguna dhinacooda wixii aragti oo ay qabaan way soo weydiin karaan si lagaga jawaabo su-aalaha ay soo weydiinayaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo wici karaan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar barnaamijkeenna waxaanu kaga hadlaynaa arrimaha nabad dhisidda soomaaliya aaday u mahadsan yihiin khubarada barnaamijka ee dhinaca falanqeynta diyaarkii noola ah waa aadan saciid cumar iyo maxamed sheekh cabdulaahi barnaamijka radio kismaayo aa ka dhagaysanaysaan imika iyo dhextaalka barnaamijka kiisaska dhabta ah iyo kuwa looga shaki qabo ee xadgudubka jinsiyadeed dhibaataynta musuq maasuqa iyo khiyaanada hay-adda l w f si buuxda ay uga soo horjeedaa falalkan fadlan ku soo gudbiya kiisaska noocan ah adigoo adeegsanaya hababka soo socda xafiiska soomaaliya waxaad dhici kartaa labo hal toddoba sagaal lacag la-aan waxaad booqan kartaa xafiiska w f ee kismaayo dobley iyo muqdisho u gudbi qofka u xil saaran isla xisaabtanka ee bulshada dhexdeeda l w f waxay qaadi doontaa tallaabo ku habboon si ay uga dadaasho ilaalinta dadka cabashada gudbiya kuwa xogta bixiya iyo markhaatiyaasha si looga hortago aqoonsi ama cagajugleen marka lasoo sheego eedeymaha la xidhiira xadgudubka jinsiyadeed dhibaataynta musuq maasuqa iyo khiyaanada fariintan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda l w f kiisaska dhabta ah iyo kuwa looga shaki qabo ee xadgudubka jinsiyadeed dhibaataynta musuq maasuqa iyo khiyaanada
waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka gaarka ah oo aanu kaga hadlayno arrimaha nabad dhisida ayaan ku guda jirnaa qeybihii ugu horreeya ayaanu isla maraynaa su-aalaheenii intaan su-aasha xigto u gudagelin maxamed sheekow qodobkii hadda uu ka hadlayay aadan maxaad jeclaan lahayd inaad ku darto
aada ayaa umahadsan tahay sideedaba markuu khilaaf u dhaco oo nolosha bini-aadanka ay saameyso bulshada inta badan dadka nugnugul waxaa ugu daran dumarka ee waxa uu iyo ciyaalka iyo waayeelada ee marka bulshada markii ay soo barakacdo oo khilaaf uu dhaco inta badan ee waxaa dumar ku dhaca tacadi ku dhaca dumarka ku dhaca caruurta ku dhacaan ee waxaa dhacdaa ee ee muxuu ahaa khilaafku wuxuu keenaa in dumarkeena tacadi loo geysto ina gabdheena tacadi loo geysto ina caruur yaroo iskuul aadi lahayd ama wax baran lahayd ay macnaha lagu shaqaysto ayay keentaa marka waad dareemi kartaa bulsho macnaha dumarkoodii ee tacadi loo geysan karo loo geysanayo ciyaalkii ee muxuu ahaa lagu shaqaysanayo bulsho noocaas oo kale ah qof rabo macnaha in in macnaha oo- oo- macnaha qoyskiisa ka mida inuu inuu lahaado ma jirto marka saameynta ee nagu yeelanayso macnaha ee khilaafka dhexdeena ah annaga soomaali haddaan nahay waxyaabahaasa ka mid ah marka meelaha la iska soo galo inta badan waa qoyska qoyska wuxuu ku burburaa in macnaha eh, tacadi loo geysto gabadhii adaa dhashay ama eh, maxaa reerkaada ama waayeelkii kaa dhashay marka intaa adi adigoo ka fi- adigoo ka fikirayso oo adiga naftarkaada ka fikirayso qoys ahaan qoyska kale saa hadduu ka fikiro marka khilaafkii sidaas ayuu kasoo dhammaana dhexdeeda ku jira marka waxaan boorin lahaa bulshada aan aada ugu boorin lahaa saameynta ka dhalanayso markii ay eh, maxaa u dhaco macnaha barakac u dhaco ama nabad la-aan ay dhacdo ha la eego taas adigoo ka fikirayso wixii macnaha aad qaadi lahayd ama tilaabo xun haddaad qaadi lahayd ka fiirso ka fiirso intaada sameyn waa mahadsantahay
aadaa u mahadsan tahay ee dhinaca aadan ayaan aadayaa aadanow manala manala wadaagi kartaa tusaale ku saabsan sida deriska ama qabiilooyinka ay si nabad ah ku xalin karaan ee khilaafaadka haddii lacala khilaaf uu ka dhex dhaco
Een, aad baa u mahadsan tahay khilaafaadku way fara badan yihiin een, laakiin waxaan rabaa hal tusaale oo kale eh, tusaale yar maaragtay inaan inaan halka ku xuso een, laakiin khilaafku wuu fara badan yahay wuxuu ku saabsanaan karaa maaragtay een, hanti ayuu ku saabsanaan karaa dhul ayuu ku saabsanaan karaa een, daaq uu ku saabsanaan karaa biyaha iyo waxyaalaha lamidka ah. marka tusaale yaro xagga dhulka oo kale marka ay dhacdo oo laba beelood ay isku qabsadaan waana een, waxyaalaha aadka u badan hadda bulshadeena soomaaliyeed ay isku qabsadaan oo ay xagga dhulka oo kale ee, degaan ahaan halkan anagaa degan iyo halkan anagaa degan iyo beeshaana degan waana een, waxyaalo badan waa laga qabtay laakiin weli waxaa umaleysaa in ee, loo baahan yahay een, arrimahaas oo kale markay dhacaan soomaalidu sidoodaba waxa budig way maaragtay odayaasha dhaqanka een, soo jireen buu ahaa dhaqanka oo dadku inta badan maaragtay odayaasha dhaqanka ayaa isu keeni jiray ama isku soo dhaweyn jiray arrimahooda gale marka een, odayaasha dhaqanka wey een, kuwooda ugu muhiimsan oo inta badan maaragtay arrimahan ka qayb qaato markay dhacdo een, iyagoo markaa sameynaya waxa la yidhahda maaragtay wada hadal labadii belood meesha ku haysay een, labadii dhaqan oo kala duwan maaragtay inay een, een, kulmaan kadibna ay yidhahdaan maaragtay een, bal arrinkan maaragtay qaabkii aan ku wada noolaan lahayn dhulkana annagana uga faa'idaysan lahayn idinkan uga faa'idaysan lahaydeen balan isku imaano marka odayaasha waxay sameynayaan marka inay heshiis een, arrinka isaga ku dhameeyaan Een, inta badan dhaqanku de waa iska taqaanaa een, xafiisyo meelaa kuma shaqeeyo soomaalidu markay wax xalinayso waxay tagtaa geedaha hoostooda lagu ballamaa geed baa la tegayaa geedka hoostiisaa la wada fadhiisanayaa een, halkaasaa lagu gartamaya marka ee, lagu kala garnaqsanaya ka dambana odayaasha waxay soo saarayaan maaragtay ee, ugu dambeyn een, heshiis ay ay markaasi een, ee, dhex dhigeen labada beelood ay labadooda kasoo kala joodeen iyagoo markaasi xaqiijinaya maaragtay inaysan colaada ama barka marka waxaa jirta xeer beegti xeerar ay isticmaalaan baa jira oo dee qarniyo lagu soo dhaqmi jiray soo marka ee, la garnaqsanaya dee waxaa lagu salaynayaa een, reer hebel iyo reer hebel maaragtay maxaa een, qaab noocaan u gartami jirnay Ee, waana wax iska caadi ah oo kaliya ma aha dhulka iyo wax laisku haystay hataa xagga markay noqoto ee, tacdiyada qaarkood markuu dhaco odayaasha inkastoo arrimahaas hadda wacyigelin badan laga wado in tacdiyada qaarkood aana lagu xalinin marka laga reebo arrimaha qoys qoyska ku saabsan oo kale ee, laga reebo laakiin tacdiyada qofka bini aadanka jirkiisa iyo maskaxdiisa dhibaatada u geenayso in garsoor iyo meelahaas marka laakiin odayaasha inta badan arrimaha dhulka qayb weyn bay ka qaataan iyagoo xeer beetiga maaragtay xeerka ayaga isticmaalaya ugu dambeynna waxay maaragtay ku heshaan in dhulka la wadaago oo aan ee, wax digaale iyo aanan een, meesha aysan sii soconin dagaaladaas ama isku dhacaas aysan sii soconin marka tani waxay aad iyo aad muhiim u tahay ama tusaale u tahay sida dhaqanka soomaaliyeed uu xoog badan yahay inta badan go-aamada dhaqanka ay gooyaan waa waxa socda Een, dalkeenan hadda wuxuu ku dhisan yahayba een, insha allah waxaan rajeyn doonaa dee inay one man one vote meel walba ay ka dhacdo oo dadweynaha ay codayaan laakiin hadda dowladaheenna ama nidaamka hadda noo dhisan waa nidaam ay soo xuleen odayaasha dhaqanka Een, marka qaabka iyo qaabka ugu wanaagsan maaragtay tusaalaha maaragtay aan kusin karo iyo qaabka maaragtay deriska maaragtay ay ku wada noolaan karaan
waa tahay aad buu aadan u mahadsan yahay weli qabaha su-aalaheena barnaamijka gaarka ayaan ku guda jirnaa su-aashan maxamed sheekh ayaan siinayaa maxamedow maxay tahay kaalinta odayaasha haweenka iyo dhalinyaradu ay ku leeyihiin ilaalinta nabadda
aada ayaa umahadsan tahay horta muxuu ahaa sidaa u kala qaadaba nin walba door ayuu leeyahay odayaasha sida hadda uu sheegay aadan oo kale aadan carab ee qaralaasi u fafaahiyey qeybta hogaaminta iyo wadahadalka ayay ku xaliyaan wax alla wax khilaafaad u jiro markii khilaafaad u dhaco ama qoys khilaafaad uu ka dhaco ama bulshada dhexdeeda ka dhex dhacdo hogaaminta ayagaa iskale iyo wixii wadahadalla iyo wixii macnaha xalinta khilaafaadka maadaama ayaga ay yihiin dhaqankii ummadda soomaaliyeed taas waa dhanka odayaasha ay macnaha khilaafaadka iyo hogaaminta oo noogu xilsaaran aad bayna ugu mahadsan yihiin maadaama hadda mxu xaaladan aan ku jirno iyo marxaladan aan ku jirno soomaalida inta badan markii waxay isku qabsaan odayaasha loo laabtaa war maxaa ninka nin walba wa marku wa heblow ninkii odaygaada usoo yeero marka taas waxay ku tusinaysaa weli hogaaminta dhanka odayaasha inay weli ay jirto ayna xoog ku leedahay bulshadana soomaaliyeed tan labaad haweenku ayaga laftirkooda waxay ka shaqeeyaan isusoo dhaweyn isu dhawaanshaha qoyska haddii macnaha haween la haynin ama haweenkeena iskusoo dhawa qoasho la haynin wax wax isku soo dhawaasho qoys ma jirto maxaa yeelay haweenka waxay yihiin waa udub dhaxaadka ama tiirkii guriga waayo haweenka haddii la waayo waxay waxay ka dhigan tahay marka ayada meeshaasito qoyska inuu qoys jiro ahayn because waxay isku hayaan qoyska waxay haysaa odaygii bay haysaa caruurtii bay haysaa marka waa waa gurigii loo soo hoyanayo oo meesha ugu ficnada loo soo hoyanayo waayo tan ugu dambayso oo xagga muxuu ahaa dhalinyarada haddii aan ku daro dhalinyarada waxay abaabulaan inta badan markii ay macnaha uu jiro ololayaal markuu jiro wacyigelin oo kaleto ay jirto xagga dhalinyarta ayaa aada ugu fiican maadaama annaga soomaaliya haddaan joogno inta ugu badan percentageka ugu badan dadka bulshada ku nool soomaaliya seventy five percent ama boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhalinyaro taas waxay kutuns ku tusinaysaa in aan macnaha wadamada kale aan ka dhalinyara badan nahay oo la rabo haddii wax la bedeli karana maanta ay dhalinyarada wax bedeli karto marka wacyigelintoodana maanta haddii ay macnaha inta badan baraha bulshada ay ku ay ku badan yihiin iyo idaacadaha waxaan isdhihi karaa dhalinyarteena wax way bedeli kartaa hadday u jeesato haddii maanta nabad ay rabaan inay sameeyaan ama ay ololo sameeyaan ama wacyigelin ay sameeyaan isbedel weyn oo la taaban kara ay sameyn karaan
maxamedow dhalinyaradu inay wax bedeli karto waa sheegtay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo haweenku inay door fiican ka qaadan karaan marka nabadeynta bulshada la jooga aad sheegtay marka aan fiirino soomaaliya gobollada qaar haba uga badnaadeen gobollada dhexe oo kale dagaalada markay dhacaan waa la xaliyaa haddana way soo noqnoqdaan maxay tahay sababta dagaal shalay la xaliyay haddana maanta uu soo noqonay
waa mahadsan tahay ani waxaan isdhihi karaa hadda inta hadda aan ka hadalnay waa saddex qaybood waxaan ka hadalnay odayaal waxaan ka hadalnay dhalinyaro waxaan ka hadalnay haween taas waxay ku tusinaysaa qayb baa meesha ka maqan haddii ay isku xiranta odayaashii isku xiran yihiin odayaashii haweenkii iyo dhalinyarta hadday isku xiran yihiin oo isfahamsan yihiin cudurka noo imaaday ama waxaan aan xalinayno la isla ogyahay meeshuu ka imaado la garanayo waa la isla wada xallin karaa laakiin qayb hadday meesha ka maqanta laga yaabo inay haweenka ka maqanta meeshii dhalinyartii iyo muxuu ahaa iyo odayaasha bis isku xir yihiin amaba laga yaababa dhalinyartii ay ka maqan tahay ama haweenkii ay ka maqan tahay odayaasha keli ay wax iska wataan waxba ma xalismayaan marka waxay wax ku xalismi karaan aan isleeyahay aniga ama hadda macnaha aan isleeyahay waxaa weeye bulshada inay isku duubnaato qayb walba ay ka tirsantahay qayb badanaan ka tirsannahay waxaan ka tirsannahay odayaal ba odayaal dhaqameed oo hogaamintii oo xilsaaran haweenkii oo qoyska hayo guriga isku hayo dhalintii oo macnaha isbedel keeni kara ayaga laftirkooda hadii haddii wax ku dhawaaqaan oo hataa maanta haddii la damco in ayaga laftirkooda hub loo dhiibo hataa hub loo dhiibi karo macnaha waxaan ka wadaa ayaga maskaxdoodii waa la bedeli karaa haddii ay ayaga isku soo jeeds soo jeedsaan ay dhahan warniyo maxaa xal loo ayaga odayaasha isku imaadaan ay macnaha arrintaa iyada ah ay xallin karaan saddexdooda isku imaadaan ay xallin karaan laakiin waxaan isleeyahay qeybta bulshada qeyb baa ka maqan
waa tahay qodob fiicanaad ka hadashay haddii waxaa tiri odayaasha haweenka iyo dhalinyaradu googasha nabadeed ay wada fadhiyaan waxaa laga yaabaa dhibaatadii dhac inay soo noqonin laakiin mar walba oo ay kala maqan yihin dhibaatada way soo noqonaysaa oo inta badan dhibta dhalinyarada iyo haweenka ka imaanaysaa marka yaa garansiinaya ama yaa u sheegaya ee dhibtaas aad ka hadashay oo aad garatay hadda aan bulshadeenaan magaalada iyo deegaanada ku dhowna dhegeysanaysa ay maqlayaan bulshada kale sidee loo gaarsiin karaa sidee arrintaasi loo dhiirigelin karaa maadaama aan isla garanay in waxa keliya lagu wada noolaan karo in nabaddu ay tahay aada iyo aad ay umahadsan tahay e waxaan isdhihi lahaa e arrintaas iyada waxaa lagu waxaa lagu sameyn karaa ama loo dardarin karaa dardarin karaa in in in ay ay arrintaas gaarto horta wacyibe- wacyigelin fara badan in la sameeyo oo bulshadii loo sameeyo qeybtii odayaasha loo sameeyo e qeybtii haweenka loo sameeyo qeybtii dhalinyarada loo sameeyo oo macnaha laisku soo dhaweeyo horta maxaa idinka dhex yaalla idaacadii horta qofki in loo sheego inuu qofka asaga laftirkiisa xuquuq uu leh uu hadli karo uu wuxuu rabo uu sheegan karo qofki laakiin haddii la caburiyo oo wixii uu la aamusan yahay waxaa laga yaabaa inuu fikrad haysto ama fikrad u hayo ama ra'yi uu kugu soo kordhin karo fikraddii ama ra'yi haddii qofkii aada ka qaadanin hadhow bay gadaal oga soo qarxi kartaa oo dhihi kara war ani shaygan adi aa u sheegtay ani hadday hadhow fikrad igamaada qaadanin waa fahamtay sooma marka qofkii fikraddiisa inaad dhegeysato waxaaba laga yaabaaba fikrad asaga u hayo fikrad saliim inaad tahay oo adi aa oo bulshadao dhan ay anfacayso ee qaybta wacyigelinta dhalinyarada laga dhiso oo dumarka laga dhiso inteena badan soomaalideena ee ee muxuu ahaa waxaan leenahay horta dhaqan oo muxuu ahaa xagga haweenka oo la xagliyo haweenka la dhaho ee muxuu ahaa oo la geesi geesiyo la dhaho macnaha haweenka nagama tirsano oo waxba ma qaban karaan loogu yeerin talo ma aha haweenka markaad adiga guriga ka maqan tahay guriga yaa haya haween baa haya soo ma caruurta aragta markaad soo dhex gasho caruurtii adiga waxaa laga yaaba buuq inuu kugu furmo qofka intaasoo shay hayo oo guriga hayo oo macnaha waxaas hayo haddii marmar qaarkood aad aad ra'yi weydiiso waxaa laga yaaba ra'yigi maanta tala kugu qalloocneed inay kuu saxdaba soo ma garanay marka haweenkeena haddii tale ay jirto talada ha laga qaato oo dadkii haweenka yay ka dhigin macnaha wax aan dad aan waxba jira ahayn yaa laga dhigin marka waxaan is dhihi lahaa wacyigelintana aada ha loo badiyo insha allah haweenka iyo dhalinyartana waxaan odayaasha ka codsanayaa weliba inta badan odayaasha inta soomaalideena talada way iska maroorsataa marka waxaan dhihi lahaa bal ha ha la ogaado dhalinyarta iyo haweenka ha lagu soo daro bulshada qeyb ka mida weeye ee xa- xalinta khilaafaadkana aad bay uga qaadan karaan wax weyn bay ka qaadan karaan
aad buu umahadsan yahay maxamed sheekh wuxuu ka mid yahay khubrada barnaamijka martida noogu ah aad ugu mahadsan yahay sida faahfaahinta guud ee uu siinayo bulshada ee su-aashan waxaan aadayaa ee aadan aadanow maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee nabadda ka hor istaaga bulshadeenna maanta
Een, aad baa umahadsan tahay een, haddii waxyaalaan uqurgalo maaragtay ama aan ka hadlo arrinkan een, waxyaalaha ama caqabadaha maaragtay ku geedaaman een, een, bulshadeenna maanta marka laga hadlayo nabadda een, number kow ama shayga ugu horreeya aan dhihi laha waxaa weeye horta een, saboolnimada khaasatan dadka marka ay een, noloshooda ay aada u hooseyso tusaale ahaan soomaalidu maaragtay laba qaybood ayaan u badan nahay xoololey iyo beeraley Ee, lafdhabar nolosheenna waxaa weeye maaragtay een, xoolaha iyo beeraha maantana waan dareensannahay dalkeenna wuu kasoo kabanaya Een, xarooyinkana markaa fiirisid ambarkacyaasha hadda meelaha ay ku nool yihiin dadka inta u badan waxaa weye inta xoolaha maaragtay ay abaaraha kasoo dhameeyeen iyo beeraleydi oo laftooda maaragtay ee, fatahaadii iyo waxyaala la midka iyo colaadihii laftooda soo marka saboolnidu waxay fududeynaysaa maaragtay een, in bulshada looga faa'iideysto nolosha ay ku nool yihiin si markaas ay ee, loogu adeegto een, si ay u dhaliyaan maaragtay een, falal amni darro waana caqabadaha ugu weyn een, midda kale oo aadka culaysku nagu hayso waxaa weeye hubki sabab dowladda dhexe markay burburtay hubki gacanta wuxuu u galay een, bulshadii soomaaliyeed oo kala duwan een, inkastoo hadda laga soo kabanayo oo dadku umalaynaysid in sidii hore ay dhaanto oo ee, laga yaabo marka hadda dad yar inay maaragtay een, magaalada qoryaha ku dhex wataan oo kale ama tuulooyinka laakiin waagi hore boqol kiiba boqol dadka way wadayeen sababtoo nin walbo ee, wuu isku ilaalinayay een, marka arrimaha hubka laftooda maaragtay nabaddarrada qayb weyn bay ka yihiin sababtoo hubku wuxuu ku fiican yahay inay gacanta dowladda uu ku jiro nidaam dowlad inuu ku jiro aad u jiro Een, hubka kuma wanaagsana inuu gacanta maaragtay shacabka ku jiro sababtoo eh, qofku waxbuu ku dhici karaa waxbuu ku dili karaa waxbuu ku boobi karaa een, maadaama dee qoriga u wata qori sharcisanan uusan ahayn marka arrimaha hubka een, waxaa kaloo iyadana maaragtay caqabada weyn oo aada ugu geedaaman oo mar walbana dhacda arkaysaan een, xagga siyaasadda lafteeda arrimo aada culays we oo arrimahan horumarka iyo kulli wada hor istaagan inta badanna laga yaabo aad- ama ama aad dhegeysataan in la isku haysto maaragtay arrimaha dastuurka qofal waajibaadka ule so tan marka meesha waxay ka bixinaysaa een, wada noolaashihii iyo adeegii een, dowladda ee markaa bixin lahaa meesha ka baxaya sababtoo la isqabsanayo een, waxaa kaloo maaragtay iyadana maara een, caqabad eh shaqo la-aanta sababtoo nidaamkii eh, dowladeed hadda wuu soo kabanaya wuu soo socda laakiin een, shaqooyinka waxaa abuuraa dowlad een, waxaa kaloo abuuraa maaragtay dadku inay ganacsadaan marka la helo maaragtay eh, daqli uu- uu magaalada uu soo galo eh, mashaariic horumarineed markay imaadaan dowladdu markay adeegyo badan ay bixiso waxaa ka dhalan karaa meesha inay shaqooyin badan la abuuro oo dad badan maara ganacsi ku beena laakiin een, maadaama uusan jirin dhaqaalaha noocaas eh shaqo la-aanta lafteeda waxay sabab u noqonaysaa maarata u nuglaasho qofka in een, looga faa'iideysto eh, sidii tii oo kale saboolnimadii oo kale tana maaragtay la mid tahay qofka shaqo la-aan hadduu yahay waxaa laga yaabaa in een, fursadda looga faa'iideysto ka dambana maarata dagaal la gelaya ama waxyaala amni darro dhalan kara maaragtay sameeya in la yidhaahdo cagartii la siiyo ka dambana uu sameeyo hadhow dambana laga yaabo qofka lafsadiisa inay khatar ku gasho ama qabaa'illaba inay isku dagaalamaan ficilka qofka uu sameeyey barnaamijkaas Een, inta badan arrimaha maaragtay een, maleesiyaadka waxyaalaha lamidka ayaa sameeya inay ka faa'iideystaan dadka shaqa la-aanta iyagoo markaas lacaga yar yar intay u ballan qaadaan ama ay siiyaan ka dambana maaragtay Een, waxaan kaloo ku darayaa arrinka daroogada qayb weyn ayuu maaragtay amni darrada ka mid yahay Een, oo oo asagana arrin aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah dalkeenna een, dowladda hadda waa lasoo kabanaya maadaama lasoo kabanayo een, xuduudihii iyo meelihii dhan maaragtay wadamo badan baa darisna leh waxaa kasoo gala maaragtay maandooriyaasha kala duwan Een, baddayna lafteeda ciidamada marinaaska iyo wixii dhan maaragtay waa burbureen haddaa lasoo kabanaya la hagaajinaya Ee, doomo badan baa laga yaaba in lagu soo geliyo Een, sida qamriga sida kaniiniyada maaragtay maanka dooriyo so arrimaha qofka markuu isticmaalo maanta kale qofka wuxuu sameynaya maaragtay Een, falal amni darre ayuu sameynaya inuu wax dhaco bilaabaya inuu qof xabad iskaga dhufto hadhow marka la weydiiyo uu odhanayo maaragtay een, ma ogi- ma iska warqabin iyo arrinkaas ahayd marka een, dhammaan arrimaha hadda aan ka dhawaajiyo oo ah daroogadii saboolnimadii shaqo la-aantii siyaasad xumadii arrimahaasaa marka waxay fududeynaya iyo hubkii oo fudud een, dadka inay helaan baa sabab waxay u noqotay marka een, waa waxyaalaha ugu weyn oo ku geedaaman maaragtay nabadda bulshadeenna maanta haysto waay laakiin isbeddel baa socda waxaan rajeynayna maaragtay shan sano ama lix sano hadda kadib insha allah in een, waxyaalo badan maaragtay ay ay ay ay ay fududaan doonaan haddii alla nafta nagu samey insha allah
iyo kuwa looga shaki qabo ee xadgudubka jinsiyadeed dhibaataynta musuqmaasuqa iyo khiyaanada hay-adda w f si buuxda ay uga soo horjeedaa falalkan fadlan ku soo gudbi kiisaska noocan ah adigoo adeegsanaya hababka soo socda xafiiska soomaaliya waxaad dhici kartaa labo hal toddoba sagaal lacag la-aan waxaad booqan kartaa xafiiska w f ee kismaayo dobley iyo muqdisho u gudbi qofka u xilsaaran isla xisaabtanka ee bulshada dhexdeeda w f waxay qaadi doontaa tallaabo ku habboon si ay uga dadaasho ilaalinta dadka cabashada gudbiya kuwa xogta bixiya iyo markhaatiyaasha si looga hortago aqoonsi ama cagajugleen marka lasoo sheego eedeymaha la xidhiira xadgudubka jinsiyadeed dhibaataynta musuqmaasuqa iyo khiyaanada fariintan waxaa idin soo gudbinaysa hay-adda l w f kiisaska dhabta ah iyo kuwa looga shaki qabo ee xadgudubka jinsiyadeed dhibaataynta musuqmaasuqa iyo khiyaanada hay-adda w f si buuxda ay uga soo horjeedaa falalkan fadlan ku soo gudbi kiisaska noocan ah adigoo adeegsanaya hababka soo socda xafiiska soomaaliya waxaad dhici kartaa labo hal toddoba sagaal lacag la-aan waxaad booqan kartaa xafiiska w f ee kismaayo dot
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka gaarka ee aan uga hadlayno arrimaha nabad dhisida ayaan ku guda jirnaa radio kismaayona waad nagala socotaan dhinaca martida iyo su-aalaha barnaamijka ee maxamed sheekho waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee ay arrimaha ee sida barakaca ama abaaraha ama adeeg la-aanta ugu dhigaan nabadda nabad dhisida mid aada u adag
Eh, aad baa u mahadsan tahay cabdifataax eh, cabdifataax xaaji waa mahadsan tahay Eh, eh, sidaa horey i- u- idinku sheegay macnaha eh, arrimaha abaaraha ama barakaca eh, inta badan nabad nabad dhiska markii nabadda la dhisayo way adkaataa maxaa yeelay eh, dadka markay abaaro dhacaan dadkii way soo barakacayaan taasoo abuure- abuureyso cadaadis dhaqaale iyo tartan kheyraad markay dadka ay soo barakacaan dadka waxaa laga yaaba xoololey inay yihiin abaare ay kasoo qaxeen ee marka iyada ah dhul kale ay usoo qaxaan oo daaqaysu uu yaryahay taas waxay kordhinaysaa marka in la isku dagaalo biyihii iyo daaqii in la isku dagaalo ay keenaysaa marka olredy marka ay ay- dagaalkii ay u imaado biyihii iyo dhaqa- la isku dagaalo eh, iyo daaqii meesha ayada waxaa ka dhalanaysa amni darra ka dhalanaysa Eh, taasoo keeni karta eh, muxuu ahaa in dad badan ay isku dhamaadaan Eh, teeda kale eh, inta badan eh, adeeg la-aantu eh, waxay ka dhigtaa dadka mid dareemaan macnaha in la dayacay oo kaleete Ma- muxuu ahaa nin walba ama deegaan walba qofaa laga soo doortaa marka qofkii laga soo doorto markii lasoo doorto gadaal uma soo fiiriyo dayacaad bay dareemayaan aamin darrey keenaysaa marka waxay imaanaysaa marka beri ka maalin markii hadda oo kale doorasho kale ay dhacayso eh, qoyska ama eh, dadkii laga soo doortay eh, ninkii intaasoo sanahayay in ay isku qabsaan ah, ma- maya macnaha ninkii waxba muu qabanine dagaal ay ka dhex dhacday meesha marka waxay keenaysaa marka kalsooni darro lagu qabo eh, dadkii macnaha lasoo doortay ama siyaasadahan loo soo doortay eh, taasoo keeni karta hadhow in macnaha dhisidda nabadda ay noqoto mid adkaato Eh, marka waxaa kale oon macnaha ku dari lahaa eh, markii ay abaaraha dhacaan iyo barakaca uu dhaco eh, waxaa inta badan dhacdaa in tacaddi dadka loo geysto oo looga faa'iideysto eh, dhibaatada marka ay ku jiraan oo looga faa'iideysto sida hadda aadan uu sheegay oo kaleete oo uu yidhi eh, waxaa dhici karta in qof la isticmaalo ama si dhaqaale ahaan la siiyo dhaqaale la siiyo la dhaho waxaas iyo waxaas noo soo samee oo meel la dhaho fal amdara ka soo samee la dhaho asagoo marka eh, dhibaatada uu ku jiro ogyahay ama reerkiisa dhibaatada ay ku nool ogyahay ayuu fal amni dara sameynaya taasna way keeni kartaa marka cadaadiska xagga marka abaaraha ay dhacaan adeeg inta badan amni daradana kor bay u kacdaa Eh, shaqo la-aanta iyo waxaa ku dina way keeni kartaa in macnaha eh, eh, amniga uu marka ayada hoos u dhaco ama lid ay ku noqoto nabad marka ayada la dhisayo ama la dhoodhoobayo inkastoo hadda meel wanaagsan aan marayno eh, aad iyo aad bay muxuu ahaa arrimahaasito ugu kordhinayaan nabad dhisidda waa mahadsanta
aadan umahadsan tahay aadanow ee qodobkan maxamed uu noo faahfaahiyey ee mid iyo labo ma jeclaan lahayd inaad ee, kusii dartid
n ma raba inaan saa ugu sii dheeraado sababta maxameda aad iyo aad uga hadlay n barnaamijkan isaga ah oo ku saabsan maarata arrimaha n barakacyaasha ama abaaraha ama adeeg la-aantu uga dhigan tahay nabad dhisku warun n haddii mar horta barakac dhaco oo ama barakacu marka wuxuu ka imaan karaa colaad inay dhacdo barakacu wuxuu ka imaan karaa fatahaadii inay dhacaan barakacu wuxuu ka imaan karaa maaragtay eh, adeeg la-aantu sabab dadku hadday tuulada ay ku nool yihiin ay ka waayaan n caruurtooda uga waayaan waxbarasho ama hooyadu caafimaad ay ku wayso waxay ku qasban tahay inay ka tagto meesha soo barakaco keliya ma aha qofka in colaad ay ku qabsato sababo kale oo fara badan ayuu uga soo tegi karaa degaankii wuxuuna u imaan karaa degaan kale oo oo marka qofka uu kasoo taga marka da- degaankiisii n waxaa ku imaanaya qofki maaragtay cadaadisa ku imaanaya sababta qofku meeshan kale uu imaanaya ama uu- uu soo degayo dadka inuu la qabsado n wada noolaashihii dadka lafteeda arrimahaasoo dhan meesha imaanaya marka waxaan korinaya marka bulshada waxaan leeyahay n arrinkan isaga inay qayb weyn uga qaataan n ay xaqiijiyaan ma aragtay n wada noolaashihii iyo sidii ma aragtay n eh, dadka ay wax wada qabsan lahaayeen
arrimaha nabad dhisidda ayaan ka hadlaynaa ee maxay tahay fariinta nabadeed ee aad jeclaan lahayd in la gaarsiiyo dhegeystayaasha soomaaliyeed si lagaga gudbo caqabadaha dhinaca colaadda ee bulshadu kaga imaanayso
n cabdifataax aad baa umahadsan tahay jazaaka allah khayr waa arrinkan n barnaamijkan waxaan filayaa maaragtay gebigiis waa wada muhiim laakiin su-aashan inay aad iyo aad muhiim u tahay sababtoo n waxaan oo gal leenahay barnaamijka noocan oo kale dadku in loogu gudbiyo n fariimo in loogu gudbiyo ee dadku helaan qaabkii marka n waxaan rabaa nabadda marka laga hadlayo nabaddu waa waajib qof walba saaran waa mas-uuliyad shaksi walbo saaran wey nabaddu ma aha wax bulsho ay hagaajisa maaha shaksigu kasoo bilowda shaksigu haddii shaksiga kale daris kale ee uu ixtiraamo eh, galgaceel u muujiyo bulshada aan lahaanayna ama bulshadeenna waxay noqonaysaa bulsho iswada jecela noqonaysaa so waa mas-uuliyad marka shaksiga ka imaanayso waay ko qoyskay ka imaanaysa haddana qoyskii marka dariskii buu tegaya ilmo lagu koriyay marka arrinkaa marka waa arrin aad iyo aad muhiima shaksiga waxa kaloo raba maaragtay dulqaad bulshadu waxa la rabaa in la isku dulqaato sababta dadka isku dhaqan maaha meelo kala duwan laga soo barakacay nolol kala duwan bay dadka ku nool yihiin dhaqaalaha dadka wuu kala duwan yahay arrimahaas o dhan waxa la rabaa marka in la sameeyo isku dhelitir in la sameeyo la isku dulqaato oo qofku haddii tubada biyahoo kale ama ceelka biyaha laga dhaansanayo kale dee a isku qabataan bal inaad dulqaad muujiso sababta waxa laga yaba marxalada fara badan oo adiga aanan ku haysanin qofkan inay haystaana laga yaaba qofka waxa laga yaaba saaka dabka inuusan carruurta u shidana laga yaaba adigana laakiin ilmahaagii maaragtay saaka dabka usoo shitay marka waxaa la rabaa inaad dareentid dulqaada u muujiso marka qofkaasi wuxuu arkayaa haddii aadan ka falcelinin aa u dulqaadatid laftiisaa isa soo saxaya laakiin haddii qofkii aad dulqaad la-aan aadan muujin waysid oo isku dha halkaa waxaa ka dhalanaya maaragtay khilaaf ka dambana kala tagaya ku imaanaya marka middaas midda kale waxaan rabnaa waalidiinta aan u faray waxa weye in carruurtooda ay mar walba ma aragtay galgaceel iyo jacayl ay ku koriyaana loo baahan yahy ay mar walba ilmaha maadaama waalidka ilmaha ay guriga ku nool yihiin in ilmaha la baro siday ilmaha kale u ixtiraami lahaayeen siday ilmaha kale u jeclaan lahaayeen arrimahaasna ma aragtay fariintaa bulshadana dhegaysanayso oo nala socoto barnaamijkan waxaan rabnaa inay aad iyo aad culeys ku saaraan somalia maanta waxaan arkaynaa ilmaha haddaanan guriga ma aragtay tarbiyadaas lagu soo sameynin oo jaceylkaasi ilmaha kale si ula noolaan lahaayeen cunigii iskuulka markuu imaado ilmaha kale ula dagaalamaya so marka waxaa loo baahan yahay goobaha cuniga markuu tegaya waa cunig diyaarsan oo waalidkiisa u sheegaan ilmaha kale qaabka ula noolaan lahaa inuu ixtiraamo inuu xushmad umuujiyo inuu jigacel umuujiyo arrimaha iyo nolo noloshaas fariinta ugu dambaysa andri waxa weeye dagaalku marnaba guul lagama gaaro in la dagaalamo haddaad dariskaaga la dagaalantid qofka beertaada beertaada aad dariska tihiin oo beeraleyda isla tihiin oo kale haddaad ooda iyo deerta isku qabsataan arrimahaas o dhan waxay keenayaan dhibaatay keenayaan iyo barakac iyo burbur keliya qofka kale kuma keenaya adiga laftaaday oo ka falcelisay waxaad ogaanaysaa in adiga laftaada dhibaato ay ku gaarayso ugu yaraan laga yaabo beertaadii aad subaxii nabad ku falan lahayd inaad cabsi awgeed aa uga joogtid beertii marka waxaa la rabaa dalka dagaal marnaba burbur buu keenaa ma ogiye guul ma keeno laakiin nabaddu waatan somalia ila nabadan naas lanuga leh macnaha nabaddu mar walba waxaa weye dadka horumar iyo guulaya garsa marka fariimaha waxaan rabaa dadweynahana dhegeysanaya insha allah inay ka faa'iidaystaan xaqiijiyaan dariskooda haryaha maaragtay barkacaysa kuwa ku nool maaragtay dadka la nool inay ilaaliyaan beeralayda maaragtay ururada le maaragtay oo beeraha wada fasho kale inay waxay wada isticmaalaan isku ixtiraamaan isku dhegeystaan isku qadariyaan iska caawiyaan garab isku siiyaan marka waxaan helaynaa bulsho caafimaad qabto bulsho caafimaad qabto haddaan helana waxaan helaynaa nidaam dowladeed baan qayb ka qaadanayna so marka nidaamkan dowladeed iyo institutionadan dowlad aan ka hadlayno wax shaksiya ay sameynaya maa waa wax qoyska kasoo bilowda haddii qoysaskeena ay fiicnaadaan oo wanaajiyaan bulsho wanaagsan baa helana bulsho wanagsan haddaan helana maamul wanaagsan iyo adeeg hufan baa la helaya marka waxaa rabnaa dadka inay arrimaha qoyska laga soo bilaabo dhiish waxaa la yidhi salka ayay kasoo unkataa waa in laga soo bilaabo nabad dhiska qoyska gudihiisa ilmaha lagu tarbiyeeyo lagu baraarujiyo la xasuusiyo siday ula noolaan lahayn carruurtii kale haweenkii sidai haweenka deriska ula noolaan lahayn odayaashii sida odayaasha kale odayaasha dhaqankana markay garaha galeen laftooda inay wax soo reebtaan waxa la isku hambeeyo aanan maaragta la isku marka arrimahaas fariinta aan u diraya maaragta dhegeystayaasha ama dadka maaragta barnaamijkeena la socdo intaas ayaan maaragta u diri laha waa maasnad cabdifitaaxo
ardaydaa ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilaysin
waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka gaarka oo aanu kaga hadlayno arrimaha nabaddhisida ayaan ku guda jirnaa radio kismaayo ayaad nagala socotaan aadan iyo maxamed sheekh ayaa marti noogu ah barnaamijka iyaga oo ka socda hay-adda l w f oo arrimaha nabadeynta ee waqti badan gelisa maxamedow sidee masaajida iskuullada iyo sidoo kale ururada maxalliga ah ay ugu qeyb qaadan karaan faafinta wacyiga nabadda
cabdifataaxoo aad ayaa umahadsan tahay waxaan rabaa markaa xagga iskuullada ama masaajidada iyo ururada maxalliga ah qeyb weyn ayay ka qaadan karaan xagga wacyigelinta nabadda waxaa ka kow masaajidada oo kaleeta inay ku booriyaan dadka dulqaad iyo isjecel iyo isku dulqaadasho isku dubnaan marka caruurta xaggeeda in macnaha masaajidada ay ku booriyaan wadaadada sidii sheekhaha ay ku booriyaan dulqaad iyo isjecel iyo isku duubnaan caruurtana ee baraan qiimaha nabadda iyo wada hadalka mar walba qofka in muran uu wax ku goosanin oo wada hadal qofka inuu hadli karo uu la hadli karo asagoo gacan qaadin uu qofka kale la hadli karo ay ku booriyaan tan kale ururada maxalliga ah waxay qaban karaan tababaro iyo doodo furan inta badan l w f waxay waxay waxay sameysaa tababaro ee uga hadleyso xagga nabadda aad baan u sameynaa waxaa kaloo ku boorin lahaa ururada kale ama ururada maxalliga inay sameeyaan ama sida n g o yaasha oo kaleta ama non governmental organization women groupska ururada muxuu ahaa dhalinyarta inay doodo furan ay sameeyaan oo macnaha ay ay raadsadaan muxuu ahaa haddii ay hataa raadsadaan meel oo faangarayn karta way heli karaan marka waxaan ku boorinaa inta badan ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka inay ay barnaamijyadaasitoo aad ay u saaraan xoogga si doodo furan ay u sameeyaan wixii imaan karo doodo furan marka la sameeyana waxyaaba badan ayaa xalismaya iyo ololaha bulshada si loo wacyigelin lahaa idaacadaha telefishinnaha oo kaleeta si loogu sii daan lahaa marmar qaarkood loo qaban lahaa doodaha furan oo loogu soo diin lahaa si dadka ay wada dhegeystaan taas waxay ka waa kaali weyn ka qaadanaysaa macnaha in fariimaha nabadda loo gudbiyo bulshada waana mahadsan tahay
aadaa umahadsan tahay maxamedow aadan xaggiisa ayaan aadayaa aadanow maxay yihiin tallaabooyinka yar yar ee qof weliba maalin kasta uu qaadi karo si loo xoojiyo nabadda guriga iyo iyo tan guud ahaan ee xaafadda
cabditaxo aad baa umahadsan tahay waxaan rabaa si kooban inaan u bidhaamiyo ama wax yaraa uga sheego qodobka isaga ah weli aan kula hadlo bulshada soomaaliyeed oo ama tuulooyinka ama barakacayaasha ama magaalada ha degnaadaan ay ay ay ku fahmi karaan tusaalehaan waxyaalaha maaragtay nabadda qayb weyn ka qaadan karo oo laakiin annagaan u arkin inay muhiim tahay waxa weeye ka warqabka dariska ka warqabka dariska qofka in uu dariska booqdo oo subaxi maaragtay waxa ay ku baryaan ogaado xaaladooda ogaado inta badan waxaa laga yaaba annaga culays kama saaran laakiin waa arrin yar laakiin miisaankeeda leh keeni karto wada noolaasho isjecel aaada w f waxyaalaha ay ka shaqeysa waxaa ka mid ah wada noolaashaha bulshada xaqiijinta wada noolaashaha bulshada protection and social cohesions waa arrin aada muhiim ah sababto arrinkaa waxay ku imaanaysaa dee dariskaaga markaad xogagaal u tihid oo ka warhaysid halkaa waxaa ka dhalanaya maaragta kalsooni isu tanaasul fara badan oo ka dhalanaya laakiin qofkan toban sano daris ah aadan weligaa gurigiisa aadan u wareegin maalin waxaa laga yaabaa dee labadiina digaag hadday isdagaalaan in arrinkaa uu uu dhaliyo maaragta colaad aada u weyn liskuna baabao marka arrinkaa waxaan leeyahay in dariska uu dariskale ka warqabo waxaa kaloo jirtaa waxaa dhaca maaragtay khilaafo yar yar khilaafkaas yarmar marka qaarkood wuxuu isku bedelaa mid weyn oo keena barakac inay inu inuu dhaco marka waxaa la rabaa in dadku ay mar walbo si deg dega uga falceliyaan tusaale ahaan haddii ilme ay isdigaaleen oo kale daris ah isla markiiba maaragta waxaa la rabaa in laga howlgalo la falgalo isla markaana arrinkaa isaga maaragtay lagu xaliyo haddii kale waxaa laga yaabaa inuu isku bedelo nabaddarro aad iyo aad u weyn waxaa kalo raba haddayna waan sheegay carruurta in la baro dulqaadka iyo wada noolaashaha carruurta kale arrinkaa in aad iyo aad loo baro nabaddu waxay ka bilaabataa maaragta ficilo yaryar nabaddu marka la dhisayo wax weyn lagama bilaabo ficilada yaryar ay ka bilaabanaysa waxaa weeye dadka dariska ah ardayda iskuulaadka oo maxamed hadaa uu ka hadlayay iskuulaadka waxa la rabaa macallimiinta ardayda inay baraan wada noolaashaha qaabka loo wada noolaado arrimahaas marka nabaddu wax weyn kama bilaabato waxay ka bilaabataa isfahan shaksi iyo shaksi isfahan qoys iyo qoys ka dambe isfahan bulshaa imaanaysa ka dambena waxaa imaanaysaa dadweynaha oo maaragtay nabad ku wada noolaada marka sidaasaa maaragtay maalin kasta loo qaadi karaa maaragtay loo sii xoojin karaa nabadda
aada wuu mahadsan yahay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaanu joognaa su-aasha ugu dambeysa waxaan weydiinayaa maxamed sheekh maxamedow sidee dhalinyarada soomaaliyeed loogu awoodsiin karaa inay hogaamiyaan dadaalada nabad dhisidda
cabdifataaxo aadaa u mahadsan tahay dhalinyarta horta waa dadkii ubaxi dadki dalkii soo baxaya weeye sida aan ku sheegana ee muxuu ahaa dhalinyarta waa hogaamiyayaasha mustaqbalka soo socda ee marka ee in fursadaha shaqada shaqooyinka la siiyo iyo waxbarasho la siiyo aaday muhiim ugu tahay inay ka qayb qaataan go-aamo go-aan qaadashada bulshada ee bulshada markay go-aan qaadanayso inta badan ee waxaa u malaynayaa bulshadeena soomaaliyeed ee waxaa fun- mudnaanta la siiyaa go-aan qaadasho markii la dhaho odayaasha inta badan dhalinyarta kama qayb qaataan wax alla wixii go-aan qaadashe ama wixii masiiri ah oo marka iyada ama ama ama muxuu ahaa qoyska laga gaarayo ama muxuu ahaa institutionka marka iyada laga gaarayo ama laga gaarayaba wadanka iyada odayaal baa inta badan u badan dhalinyarta kuma badna marka waxaan ku boorin lahaa eh, horta dhalinyarta inay ayaga laftirkooda ay ismuujiyaan ay macnaha dooda f- f- sida hadda aan kasoo hadalnay ee dooda ay samayn karaan ee dooda furan ay samayn karaan tababaro ay samayn karaan kadib ay ka dhex muuqdaan bulshadii si hadhow macnaha ay noqdaan dadkii dad loo tababaray inay macnaha bedeli karo jiilka hadda jooga bedeli karo ay noqdaan laakiin haddii oo ninkii dhalinyarta ahaa oo asagaba uu macnaha waxba uu qabanaynin oo gadaal uu jiro waxay noqonaysaa eh, in macnaha eh, go-aan qaadashada bulshada hadhow ay ku- dhib ku noqoto marka hogaamiyaasha macnaha mustaqbalka ayaga waaye eh, mas-uuliyad ayaa saaran eh, waxaana la rabaa insha allahu tacaala mustaqbalka hogaamiyaasha nabadda ee mustaqbalka inay ayaga noqdaan Eh, waxaana ku boorinaa dhalinyarta wax walba eh, oo macnaha oo muxuu ahaa m- m- masiiriga ummadda masiiriga oo oo ama ama dood ama wax walba ha ahaata inay ka qayb qaataan si hadhow ay u noqoto macnaha ay ugu noqoto wixii ay ku gaari lahaayeen eh, mustaqbalka inay hogaamiyaal noqdaan taasaan ku boorinaya aada u mahadsan yahay maxamed sheekh cabdulaahi ayuu kaasi ahaa guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeena gaarka oo aanu kaga hadlaynay arrimaha nabaddisida aadan saciid cumar iyo maxamed sheekh cabdulaahi oo labaduba ah howlwadeyno ka socda hay-adda l w f barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu